waxaa shalay warqadihii aqoonsiga ee shaqo laga aqbalay ergeyga qaramada midoobey ee xarunta new york u fadhin doona soomaaliya mudane abuukar daahir cismaan abuukar baalle jaamac bulle jaamac ayaa xalay wakhtiga maraykanka qadka telefoonka ku wareystay waxaana ugu horreyn u weydiiyey sidii ay howsha ay u dhacday marka hore waa mahadsantihiin dhammaan waa idin salaamaya bahda v o a iyo ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay dhegaysanayso maanta waxay yahayd maalin runtii taariikhi ah waxaan tegay xarunta guud ee qaramada midoobay ee magaalada new york waxaana nula geeyey aniga iyo shaqaalaha xafiiska ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee soomaaliya u fadhiyo new york xafiiska xogayaha guud ee qaramada midoobey master guterres meesha waxaa looga qabanayay warqadihii aqoonsiga aniga oo ka socday dowlad federaalka ee soomaaliya iyo ergeyga asagana gaarka ee dowladda jarmalka iyo ergeyga gaarka ee dowladda maldiv oo ku taalo jasiirad yar oo ku taalo indian oceanka oo u dhow soomaaliya markaan meesha tagnay cidda ugu horeysa la qaabilay ana yahay waxaan u tegay aan isu salaamay marka horaan ka qaatay salaan sharaf ciidanka qaramada midoobay kadib waxaan xogayaha joogtada xogayaha guud ee qaramada midoobey mase guterres ayaan xafiiskiisa tagnay meeshaasaan ku guddoonsiiyey warqadihii aqoonsiga credentialskii meeshaasu iiga qabtay kadibna aniga iyo tiimkii ka socday missionka soomaaliya iyo tiimkiisa ayaa waxaan yeelanay wada hadal kooban oo sidii wada shaqaynta ay noqon lahayd iyo soo dhaweyntii saasay noogu soo dhamaatay waaya marka laga tago siday maanta wax u dhaceen oo soo dhaweyntii iyo qaabilaadii waxaad bulshada soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa sharaxaad ka siisaa waktigan xaadirka ah oo tabarta iyo tayada dowladda soomaaliyeed su-aal la gelin karo doorka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay uu ka qaadan karo dib u soo celinta soomaaliya waxaan aaminsanahay soomaaliya ma dhiman way nooshahay waxaan aada ugu farxay markaan imid xafiiska oo niman nin dhalinyaro ah iyo nin oday ahoo xafiiska shaqeeyo iyo shaqaalaha kaloo xafiiska joogo runtii aada iskugu daya iyadoo ay iska jirto tabardaro dhinac walba ah haddana ay haayaan shaqo aan aada u adag oo ah inay mar walba ka war haayaan dhammaan xubnaha kala gedisan iyo waxyaha kala gedisan ee qaramada midoobey iyo howlaha ka socdo oo qaabilsan arrimaha soomaaliya ama ha noqoto dhinaca amsom ama ha noqoto dhinaca qaramada midoobey roolka ay ku leedahay soomaaliya dhinac walba marka waxaan aaminsanahay tiimka aan ku arkay new york iyo iyo experiencegeyga aniga iyo khibradda aniga aan u leeyahay intii muddo aan kasoo shaqeynayo dowlad soomaaliyeed iyo qaramada midoobeyba waxaan aaminsanahay hadda wixii ka dambeeyo aan sii horumarin karno anagoo haysanana madaxda soomaaliyeed oo madaxweynaha ugu horeeyo iyo ra-iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibaddana ka haysano waxaa la yidhahdaa gacan banaani marka waxaan aaminsanahay inaan soomaaliya kusoo celin doono insha allahu tacaala sanadaha soo socdo roolka ay ku lahaan jirtay qaramada midoobe kaasoo ahaa rool caalami ah oo dhinac walba markaan ka fiirin dhinac dhaqaale dhinac siyaasadeed soomaaliya oo ahayd door weyn kasoo qaadatay qaramada midoobe waxaan rajaynaynaa inaan sideeda hore kusoo celino abuukar soomaalidu waxay tidhaahdaa dadku waa xandaaq xooluhuna waa xaabdaaq waxaa aada la isula dhex maraa in aad adiga iyo madaxweynaha talada haye maxamed cabdulaahi farmaajo aad saaxiib dhow tihiin dowladdii uu ra-iisul wasaaraha ka ahaana aad kala soo shaqaysay haddana markii madaxweynenimada loo doortay aad kala soo shaqaysay oo aad madaxtooyada dadkii u saldhigay aad ka mid ahayd xukunka ama talada lagu dhiibay ee kaalintanna ay tahay mid adiga garabeeshin ahaan saaxiibka uu kuu siiyey maxaad uga jawaabaysaa su-aasha dad badan oo soomaaliya ay isweydiin karaan in aad arrintan tayo iyo adiga aqoontaada iyo waayo aragnimadaada aad ku heshay iyo in hoosta lagaaga soo dhiibo wallahi runtii horta inaan madaxweynaha mudane maxamed cabdullaahi farmaajo inaan saaxiib nahay oo aanala soo shaqeeyey wax ma aha qarsoon ummadda dhanna waa og tahay laakiin taas ma aha habka uu shaqada iigu dhiibay shaqadan united nationka la iisoo magacaabay oo new york anigu waxaan hayay shaqo ka weyn sidaan aaminsanahay dad badanna inayna ku baraarugsana dhici karto laakiin chief of staffka madaxa xafiiska madaxweynaha daga ahaan waxaan aaminsanahay inuu ka weyn yahay laakiin madaxweynaha oo runtii khibrad fara badan u leh dhinacan arrimaha dibadda kana soo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda maamul dowladnimada si fiican u yaqaano markii uu arkay khibradayda anigu haddaan isku kaa sheego waxaan dowladda soomaaliya u shaqa bilaaday bishii april ee sanadkii kun sagaal boqol toddobaatan iyo sideedii jagooyin kala gadisan aan kasoo qabtay wasaaradda qorsheynta waxaa kaloo kasoo shaqeeyey qaramada midoobay gaar ahaan hay-adda u qaabilsan xuquuqda aadanaha oo aan soo joogay laba sano wadamadan laiskugu yaqaana baltica laakiin xarunteeda ay ahayd tirana marka waxaan aaminsanahay madaxweynaha markuu arkay khibradeeda iyo baahida ka jirta new york inuu yiri intii abukar inuu kaa caawini karo dhinacaas taasayna ahayd wadahadalkii aan ka wada hadalnay waxaanan aaminsanahay inaan shaqo fiican ka qaban karo inta khibradeyda igu xiga haddii aan arkana inay igu adkaatona anigu ma ihi qof ka baqo oo maadaama madaxweyne aan saaxiibna u sheegi kara waa dhihi kara aniga hawshii nin dad qof iga habboon keen laakiin waxaan aaminsanahay maanta cid iga dhinaca kale abuukar waxaa la isla dhex marayay oo warbaahinta qaar ay baahinaysay maalmihii lasoo dhaafay maadaama aad tahay qof laba dhalasho leh dalka soomaaliya iyo tan maraykanka inaadan haysanin baasaboorkii diblomaatiga ah ee soomaaliya islamarkaasna haddii aad haysataba siyaabo kala duwan baa loo dhigayay ay haysashadaada dhalashada dalka maraykanka ay kaa dhumisay fursaddii ahayd inaad haysato waxyaabaha xasaanada ee dadka diblomaatiga ergeyda ah ay helayaan islamarkaasna aad khatar ku tahay in dowladda soomaaliya magdhow loo qabsado ama adigaba magdhow lagu qabsado arrintaas maxaad uga jawaabaysaa dad aan runtii aan waxba ka ogeyn sida ay u shaqayso hay-adaha caalamiga ah siday qaramada midoobay ay u shaqeeyaan iyo wadamada ay ku yaalaan xiriiryada ka dhexeeya iyo geneva convention iyo maxaa la yidhaahdaa vienna conventionka oo kabargaraya arrimahan dad aan waxba ka ogeyn oo runtii anigaan ugu yeero qolooyinkan maxaa la yidhaahdaa tabloid media ayaa waxaa iska buunbuurinaya warbaahinta xanka anigu anigu waddankan waxaan ku imid bassabort diplomatica dowladda maraykankana waa og tahay inaan jinsiyad maraykan haysto mana aha wax unique ku ah anaga aniga soomaali ahaan keliya meeshan maraykanka hadda new york waxaa joogo ilaa toddoba iyo toban safaaradood oo ay joogaan dad haysto dhalashada maraykanka iyo dhalashada waddankoodii marka ma aha wax cusub oo kusoo kordhay qaramada midoobay tan xasaanadana waxaan haystaa xasaanad ful ah intii aan joogo new york weliba waxaan xoogaa sii dhaamaa dadka aanan haysanin basaboorka maraykanka anigu maku xamidmin keliya afartanka mile oo squareka ah oo xamibayo mar haddii aan ka baxo afartanka mile markaas keliya ayaanan haysanin xasaanadii oo diblomatiga ahayd kaarkayga diblomatiga waa haystaa xasaanadii waa haystaa shaqadeydana si aan safiir kasta oo jooga meeshan oo u guto ayaan u gudanayaa wax dhib ahoo hadda ka jirana male dowladda maraykankana waa og tahay dowladdeeda soomaaliyana waa og tahay waa tahay ugu dambayntii adigoo noo soo koobayo waxaa aada loo soo celceliyaa oo soomaalidu ay isu warisaa in miisaaniyad darrada ay ka jirto xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya taas oo wakiiladii adiga kaa horeeyey mushkilad ku noqotay maxaad is leedahay dhaqaale ahaan miisaaniyadda dowladda ma ku jirtaan mase ka bixi kartaan hawsha qaramada midoobay oo culeyska ay leedahay la wada dareemi karo xafiis aan hanti uu ku shaqeeya lahayn markii aan shaqada aqbalay aniga ma xasuusto mana weydinin researchan kama sameyn dadkii iga horreeyey iyo miisaanadda ay ku shaqayn jireen laakiin markii shaqada laigu magacaabay oo wasaaradda aan ku biiray informationka aan helay waxay ahayd in waxaa jira sharci la yidhaahdo sharciga arrimaha dibadda ama foreign service act kaasoo safaaradaha iyo ergooyinka aan ku leenahay dibadda kala qaybinayo waxyaabaha wanaagga hadda aan filaayo kolley budgetka meesha loo qoray oo loo qoondeeyey waxaan aaminsanahay budget ku filan oo lagu shaqayn kara inuu yahay waxaanan aaminsanahay maadaama madaxweynaha uu ahaa nin kasoo shaqeeyay wasaaradda arrimaha dibadda intii aanu burburka dhicin ka hor haddana wasiirkeenna uu yahay safiirkii qaramada midoobe u fadhiyo aniga iga horreeyey waxaan aaminsanahay in dhibaato haddii hore u jirtana hadda wixii ka dambeeya dhibaato noocaas inayna jiri doonin aan ku kalsoonahay miisaaniyadda ay dejisay wasaaradda arrimaha dibadda ee safaaradaha eega ah ay ka mid tahay new york inay aanan wax dhibaata lagala kulmi doonaan rajaynaya insha allah kaasina waxa uu ahaa ergeyga cusub ee soomaaliya u fadhin doona qaramada midoobay abuukar daahir asmaan abuukar baalle waxa uu qadka telefoonka ugu warramayey waryaheena jaamac buulle jaamac dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa waraysigan oo dheer in aad ka daalacan kartaan oo aad ka heli kartaan boggeena internetka ee v o a somaly dot com